waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal hiddaha soomaalida qaybihiisa guurka ku saabsan markaynu dib u eegno waxaan ogaanaynaa barbaarka iyo gashaantidu inta aanay aqal gelin inay jireen tallaabooyin dhowr ah oo ay mari jireen marka hore intay shaadda iska arkaan ayay intii muddo a sheekaysan jireen dabadeedna isqaayibi jireen ama sidii la odhan jiray inanku inanta ayuu xodxodan jiray ilaa uu ka dhaadhiciyo inay guursato oo dhallinyarada kale ee u hanqaltaagaysa ay isaga ka doorato kolkay is-afgartaan ayay laba mid yeeli jireen midi waa inay isla baxaan oo intay habeen madow waalidka ka dhuuntaan ay ismasaafaystaan socod gaaban kadibna ay ismehersadaan intay meel hebla wadaad hebel ugu tagaan taasna badanaa wuxuu barbaarku door bidi jiray marka xeradooda aanu ku ogeyn xoolo roon oo uu ku bixiyo yaradka reerka dhalay uu aaraaba gabadha ka filan jiray amaba ninka guurkeeda u soo banbaxay ay ku shardayi jireen haddiise inanku uu reer ladan ka soo jeedo xoolama hakin jirin isaga oo geela toomaha u daaqaaya isku hadlaynaya aadna isugu kalsoon ayuu duhur cad gabadha aabbaheed iyo walaalaheed ka dooni jiray rag ay xigto dhow yihiin oo golajoog wanaag iyo aftahamaba uu ku soo xushay iyada oo ay hareeraha kaga jiraan ayuu u soo gogol fadhiisan jiray dabadeedna yarad geel iyo fardaba isugu jira markuu soo tubo ayaa inanta lagula xidhiidi jiray inta raalli laga noqdo waxaa xigi jirtay in dhismaha qoyskiisa cusub uu barbaarku u tafaaxayto markaas baa loo xoolo goyn jiray qoyskooda ayaa ishkinka iyo ariga uu haysto qayb fiican uga soo sooci jiray qaraabada kalena nool iyo saabaan kaara loo yaqiin ayay ku gargaari jireen nin hal ama laba siiya aw raray ah nin ugu deeqa adeer xayn ari ah xidhadiisa uga soo saara abti sac irmaan iyo weyshiis u soo qabta haweenay eeddadiisa oo rarada aqalkeeda ku dhisan qaar uga soo doorta habaryar dhiilo aleelaysan ama ahaan dhoon horaada u hurta intaas waxaa soo raaca reerkii gabadha dhalay oo sidii degaano badan oo dalka ka mida laga yiqiin yaradkii hore loo siiyey qaarkiis isaga dib ugu soo celiya ugu dambaysta hantidaas iyo saabaankaas markuu isla helo ayuu barbaarku bilaabi jiray qalqaaladii arooska iyo aqalgalkii uu muddaba ku taamayey kaasoo uu ka filanayo inuu aabbo ka dhiga ka sokow ragga geedka shirka iyo garta loogu yeedho inuu kaga mid noqdo arooska oo ah dhacdo farxadeed dunida oo idil waa laga weyneeyaa siyaaro kala duwanna waa loogu dabaaldegaa soomaalidii reer miyiga ahaydi aad bay maalintaa u maamuusi jireen gu ama dayr aarana intay ku beegaan ayaa meelo badan la isaga imaan jiray ninkii awoodaana intuu korama soo jirib xidho oo maalin baqaar loogo ayaa toddobaad idil loo cayaari jiray labada gelinba markii hilib iyo caano laga haago ayaa marti iyo mudanaba waxay arooska ugu ducayn jireen inuu umulo wiilla noqdo dhallinyaro fuulaanka fardaha aad u taqaan ayaa wacdara ka muujin jirtay fagaaraha uu dabbaaldeggu ka aloosan yahay sangayaasha naaxay iyo darmaanaha ladan siday kolba dhan ugu cayrinayaan ayay marka dambe ku hoojin jireen goobta ninka aroosanaya uu fadhiyo boorka ayaa cirka iyo dhulka isqabsan jiray maalmo kolkii sidaa lagu jiro ayaa waxaa xigi jiray aqalgal iyo qoyska cusub oo la isaga tago iyada oo maahmaahdii ahayd aroos lagama raaga lagumana raago la isxusuusinayo beri baa haddaba maqaawiil meel ku kulansan waxay sheekadii la gashay howlaha adag ee arooska ka horeeya iyo gadaalka raaxa iyo raasba waxa laga dheefo raggii meesha wax ka fadhiyey waxaa ka mid ahaa maanseyahanadii ciideed ee qarnigii sagaaliyo tobnaad kuwii ugu magaca weynaa midkood waa weerar burxan oo gabyaagii murtida badnaa ee qamaan bulxan la oran jiray ay walaalaha ahaayeen korna uga weynaa hadalku markuu isaga joogay afkiisana la wada dhowraayo ayuu ku jawaabay tixda aan maanta idinku jalbeebin doono ee arooska iyo arrimaha la xidhiidha uu ku tilmaamay wuxuu ka bilaabayaa aragna uu ka dhiganayaa dharaarta gabadha aabbaheed laga doono ee intuu yaradkeeda guddoomo ninkii ka soo doonay uu siiyo kolkaasna inta loo meheriyo qabanqaabadii arooska loo tabaabushaysto wuxuu yidhi adoo dooba reer wacan haddaad doonto gabadhiisa oo odayadii labada dacal dooda ku heshiiso sida dowga dhaqankeennu yahay yarad haddaad deeqdo aad dalawo geel iyo fardo iyo duunyo badan dhiibto dalaaqaha markii lagu xidho iyo meherka diinteenna aroos daawashuugara haddii dibad laguu taago toddobaadka hore waa duco iyo dadabgalkaagii wuxuu ku xijinayaa gabadhii oo intaan aqalka loo soo gelbin ay hooyadeed la soo dardaarmayso ninkii oo inta gurigii lasii geeyey sugeela jaqabtii iyo dhana iyadii moodaya marka loo soo hooyo sheekada kaftanka iyo duurxulka u badan ee labadooda dhex marta iyo ugu dambaysta sida la isu afgarto ee ay isugu xasilaan wuxuu yidhi dadku badi markuu booqashiyo socodka kaa daayo duncarbeed la moodiyey habeen hooyadeed darabtay waa lala dardaarmiye hadday yaraha kaa daahdo adigoo cillada diidan iyo daaska keligaa ah dhagahoo dareenkaa qabiyo dihashadii laabta kabta diririgteeda iyo tankala soo dulmarinteeda isa soo dultaaggeeda iyo daaha rogistiisa dabka ololintiisa iyo fadhiga daawashada jaaha kaftan diiran oon xanif lahayn duurxul ugu sheega dafdafta iyo israaclaaca iyo fara ciyaardiidka daftanadiga diiqdiiqashada oo mallaysdilida durba weligta khaylida garbaha dacal utuurkeeda boqor darayamuus iyo dhaclaha dulucusiibkooda xalus duuban laalaab dulbaxay deexashada naaska durba weligta saa doonta yeel ugu dambaysiinta isku durugga kala doogashada uumiga isdaare biyo daahir loo dhigay anfaco ugu dambaysiinta wariyaa yidhi dambaab baa ku jira darajo mooyaane raggii aan iyagu gebyi jirin asi haddii ay tartamaan kuwa gabyo kala saari jiray waxay eegi jireen ninba siduu tilmaanta ku yahay ujeeddada uu markaa ka gabyaayo tilmaamiddeeda hal abuurkii ay ugu bogaan ayaa madasha tartanka guul kala noqon jiray weerar burxanse maalintaas maansayahano tilmaanta arooska kula tartamay ma ay jirin haddiise ay jiri lahaayeen cidi kama qaadeen sidaan isleeyahay taana waxaad ku garataa ilaa maanta ogaantay lama hayo maansayahan kale oo dulkaxaadsi mooye tix idil arooska ku tilmaamay dhinaca kalena ninba waa iyada wax lagu xifaaleeyaaye waxay allaha u naxariistee weerar ku xamin jireen dumar jacayl siyaado ah taana sheekooyin loo cuskan karo ayaa laga hayaa kol dhow gabaygii aan idiin mariyeyna waaba ka muuqataa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo